alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiina wاlcaaqibaةu lilmutaqiina wlaa cudwaana ila clى اlظaalimiin wslى اllahu عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wصaxbih wslama tasliima kahiira qaala raximah اllah kitaabu اlxaj hada kitaabu bayaani axkaami اlxaj xajka axkaamtiisa caddaynteeda kitaabkii ka warramaya weeye alxaju fi luga afka carbeed marka la eego macnaha uu ku leeyahay waa alqasdu khaliil ibnu axmed alfarahidi oo aimada luqada ka mid isagu wuxu uhi waa kahrat lqasd qasdinta arrin loo qastiyaa markay badatuun baa xaj la yidhaahdaa sharci ahaana waa tacabudu lilahi tabaaraka wa tacaala biqasdi lbeyt alxaraam liadaa'i lmanaasik waa in ilaahay subxaana wa tacaala qofku ugu addoomoobuu ku caabudo inuu u qasdiyo guriga ilaahay xurmada leh si uu usoo guto acmaasha xajka ama cumradu marbata u socdaa ay ka kooban tahay xajku waa tiir ka mida tiirarka islaamka waa waajibun bilkitaabi waasunnati wa ijmaaci alumma ilaahay baa si cad u sheegay inuu waajib yahay walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku daray arkaanta islaamka bunya alislaamu calaa khams shahaadati an laa ilaaha ila allah waana maxameda rasuulu llah wa iqaami salaa wa itaa'i azakaa wa soomi ramadaan wa xaji lbeyti man istataaca ilayhi sabiila rawahu lbukhaari wa muslim culimada islaamkuna way isku waafaqeen waajibnimada xajka shuruud buu leeyahay haddaba xajku ilaa la helo aanuu qofka waajib ku noqon ahayn shuruuddii buu soo hormariyey wuxuu yidhi sheekha kitaabka qoray sharaa'iطu wujuubi اlxaji xajka waajibitaankiisa shuruudda loo dhigay sabcatun toddoba weeye alawalu shardiga koowaad alislaamu islaamnimo weeye oo xajku maadaama uu cibaado yahay gaal xaji la odhan maayo hadduu xajiyana ka ansixi maayo waayo asaaskii cibaadada oo iimaanka ayaa ka maqan wathaani shardiga labaadna albuluuqu qaangaadh weeye oo ilmaha aan qaangaadhin xajku waajib kuma aha waayo qalinka waa laga kor qaaday cibaadaadka kale laftooduna waajib kuma aha markaa xajkuna waa la mid hase haatee maaha macnaheedu xajku inaanu ka ansaxahayn hadduu xajiyo isagoon qaan gaadhin oo mumayis oo wax kala garanayo xajku waa ka ansaxaya ajarna waa looga qoraya isagoo weli aan garaadsan haddii la xajisiiyana xajkaasi waa ansaxaya isna ajar baa looga qorayaa cidda wadana ajar baa looga qoraya soo muslim saxiixiisa uu ku wariyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo safar ku jira ayaa waxaa kusoo baxay dad safara gabadh baa ilmo yar markaa tustay waxay tihi alihaada xaj waa ilmo yaroo halkan ay ku sideeto gosha kaasi miyuu xaj leeyahy macnaa xaj miyuu ka ansaxayaa qaala calayhi salaatu wasalaam nacam walaki ajrun haa adiguna ajar baad ka helaysaa wathaalidu shardiga saddexaad alcaqlu miirqab weeye oo qofka waalan xaj ku waajibi maayo haddii uu xajiyana kama ansaxayo waayo caqligiibaa ka maqan uu ku fahmi lahaa takliifka waxaa loo diray waxaa loo diiday waraabicuna alxuriyatu xornima weeye oo qofka aan xor tahayna addoonkaa xajku waajib kuma aha xajkaba wax ka fudud baan lagu waajibin sidaa hore inoo soo martay salaada jumcaha inu ogsoonahay inaanay safar u baahnayn ee masaafo yar uu soconayo sababta markaa aan loogu waajibinin ay tahay xifaadan calaa xaqi sayid ilaalin la ilaalinayo xaqa sayidka ka addoonka u yihi markaa xajka oo dee safar uu gelayo oo muddo lagu maqnaanayo hawshiisu ay badan tahay ayaa ka sii mudan jumca oo uga sii mudan inaan waajib noqon ta kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay addoonku haddii uu xajiyo wuu xajin karaa haddii sayidkiisu uu fasaxo xajkuna uu ka ansaxaya laakiin xajkii waajibka ku ahaa xajatulislaam kama dhacayo oo rasuulku wuxuu yihi man xaja uma uctiqa facaleyh xajat ukraa waman xaja wahuwa sagiiru uma balaga facaleyh xajat ukraa qofka xajiya macanaa isagoo addoona kadibna la xoreeyo xaj kalaa lagu leeyahay xoreyntaa dabadeed xajkii hore ka gudi maayo xajkii islaamka qofka xajiya isagoo yaroon qaan gaadhinna kadib qaan gaadha xaj kale ayaa lagu leeyahay ibnu khuseyme iyo xaakim iyo bayhaqiya baa wariyey waana xadiid saxiixa saxaxu sheikhu اlalbani fi irwaaءi اlkhaliil walkhaamisu shardiga shanaad wujuudu raaxilati raaxiladii la helo weeye gaadiidkii wazaadi wasaadisuna wujuudu raaxilati wazaadi israaci labada ah raaxiladii oo gaadiidkii iyo saadkii waa in la helo sahaydii wasaadisuna takhliyatu ariiqi wadada banaanideeda weeye ay u banaanta qofku uu mari karo wasaabicuna imkaanu sayri socod suurtagalnimadii weeye oo u socdo xagga xajka lug looma jeede macanaa xajkii inuu tegi karaa imkaanu sayre imkaanu dihaab tegitaan waa inuu suurtagal yihi markaa saddexdan shardi ee dambe waxay hoos imanayaan shardiga la idhaahdo alistitaaca ayay hoos imanayaan inuu qofku xajka waawoodo aayadda iyo xadiidkaba xajka waajibnimadiisa shardi baa looga dhigay walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila walxaji wasawmi ramadaan walxaji man istataaca ilayhi xaji lbeyti man istataaca ilayhi sabiila marka arrimahani waa arrimo ka turjumaya oo tafsiir u ah istitaacada ilaahay subxaana wa tacaala uu shardiga uga dhigay waajibitaanka xajka qofkii haddii xajkii uu jiro masaafo marxalataan ah laba marxalo masaafatu safar hadduu xajka u jiro amaba se laba marxalo in ka yar masaafatu safar in ka yar haddii uu jiro laakiin dhibaata ay ka soo gaadhayso lugaynta ama lugaynta aanu awoodinba xajki kuma waajibayo xataa yajida raaxila ilaa uu helo gaadiid marka shardiga wujuudu raaxila wuxuu shardi u yahay liman beynahu wa beyna maka marxalataan ka isaga iyo maka ay udhaxeeyaan laba marxalo masaafatu safar laba maalin socod laakiin ka laba marxalo in ka yari isaga iyo maka ay udhaxeeyaan gaadiidba yaanu haysana xajku waajib buu ku yahay idaa kaana qawiyan cala almashi hadduu yahay mid awoodu leh socod iyo lugayn licadami darari walmashaqa masaafadu masaafatu safar haddaanay ahayn marxalatayn ba aanay gaadhsiisnayn wax kadeeda iyo wax dhibaato ka soo gaadhaysaa ma jirto dee inuu lugeeyo marka waa inuu lugeeyo araaxilana waa alqawiyu min alibili cala alasfaar waalaxmaal dad raaxilo maqasho waa neefka geela ah ee awood u leh safar iyo rar in la saaro ama rukuub ahaan in loo isticmaalo dakaran kaana aw unthaa ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo taadaasi hamood inay tahay taa u taaniif taa waa lilmubaalaga weeye waata ku jirta alcallaama almalaa'ika iyo kelimaadka la midka ah waa yahay zaadkuna raaxilada ayuu raaciyay oo hal shardi buu iskaga dhigay sahay waa inuu haysto sahay uu ku noolaado intuu sii socdo iyo inta uu xajka ku maqan yahay iyo inta uu soo socdo oo ilahay baa hi watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa aayaddaasina si gaara xajka ugu soo degtay qolo reer yamaneeda oo yidhi martidii ilaahay baanu nahay iyo wafdigii ilaahay maxaanu sahayda ku falaynaa oo iska dhaqaaqay bilaa sahay iyagoo ah ayuu ilaahay ku uhi watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa sahayda iyo gaadiidkuba waa inay dheeraad ka yihiin daynta lagu leeyahay haddii dayn lagu leeyahay sahayd iyo gaadiidka aan dheeraad ka ahayn xajku ku waajibi maayo waa inay dheeraad ka yihiin can mu'nati man calayhi nafaqatuhu muddata dihaabihi wa iyaabihi waa inay dheeraad ka yihiin masruufka ciddii masruufkooda uu ku waajibay oo odhan maayo dee ilaahay baan idinkaga tegay digriga sii haya xajkaan tegayaae sahaydan uu qaadanayaa waa inay dheeraad ka tahay masruufkii uu uga tegi lahaa muddadaa uu maqan yahay dadkii ilaahay masruufkooda ku waajibiyey waayay sahayda iyo raaxilada gaadiidku waa inay dheeraad ka yihiin baadha culimadu can maskanihi oo la odhan maayo qofka iibi gurigaaga mar haddaad guri leedahay waajib waxaa kugu ah inaad xajido la odhan maayo waayo maskanku daruuri buu yahay qofka bani aadamka noloshiisa ka laga iibin maayo markabkii baa lamida hadduu gaadiidka uu leeyahy ee uu isticmaalo khaadimkii baa lamida waxaa la mid ah athaath lbeyt maacuunkii guriga waxaa la mida dee hugii iyo aradbeelkii wixii la xidhanayay waxaasoo dhan la xisaabin maayo marka laleeyahay qofkani sahaydii iyo gaadiidkii uu haystaa waxaasoo dhan waa in sahayd iyo gaadiidku dheeraaday ka yihiin gaadiidka iyo sahayda azaad waraaxila labadu waa inay noqdaan mima yaliiqu bihi wa yunaasibuhu ila dadku isku mid maaha gaadiidka ay raacaan iyo cuntada ay cunaan isku mid maaha marka waa in gaadiidka iyo cuntaduba ay yihiin kuwo isaga laayiqoa munaasib ku ah waaye shardiga lixaad waa watakhliyatu ariiq wadada banaanideeda weeye waddadii waa inay u bannaan tahay yacni an laa yakuuna fi طariiq maa yamnacuhu min alwusuuli ila alxaram waa inaanu waddada ka jirin wax u diidaya inuu gaadho xaramkii inuu gaadho oo waa inuu aamin u noqdo naftiisa iyo maalkiisa wax dhibaatay aanay soo gaadhahayn haddii tusaaleaan waddadii shufta ay fadhiyaan nafta looga baqanayo ama cirdiga looga baqanayo ama maalka looga baqanayo xajkii markaa qofka ku waajibi maayo marka amnu ariiq bay ka cabiraan culimada qaarkood waddadu inay nabad tahay sidaasoo kale haddii uu ku safrayo badda oo baddu ay kacsan tahay dee amni kama jiro waddadii xajku ku waajibi maayo maba bannaan oo badda oo kacsan qofku inuu ku safro ama xaja tegaya ama wax kalaha tegaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi fima rawaha abu dawuud man rakiba albaxra cinda hayjaanihi famaata faqad bari'at minhu dimma qofka badda ku socdaala markay baddu kacsan tahay oo dabeetana sidaa ku dhinta ilaahay dimadiisii beri bay ka tahy xifdullah ana ilaahay ilaalin maayo laa yaxfadu min alcadaab ilahay cadaaba ka ilaalin maayo liannahu alqaa nafsahu fi lhalaak naftiisii buu halaag ku tuuray wuxuu si toos oo cad xadiidkaasi u taabanayaa dadka tahriibaya ee badaha ama halakada ah maray kacsan yihiin iyo mar kaloo gaadid halaagsan aanu jirinba ku socdaalaya ku halaagsamaya sidaasoo kale baddu haddaanay kacsanayn laakiin gaadiidku aanu ahayn gaadiid la ysku hadlayn karo oo baddaa lagaga gudbi karo ama diyaaradda lafteedu hadday tahay diyaarad laga baqanayo inay dhacdo xajki waajibkuma ah almuhim halabatu salaama waa inay jirto kolley intaa masaa'ibtu way iska dhacayaane waa inuu arrinku u badan yahay socdaalkaasi inuu yahay miduu qofku ku badbaadayo oo naftiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisuba ay ku badbaadayaan haddii uu u bato inaanu ku badbaadahayn xajku waajib ku noqon maayo wa imkaanu sayr wasaabicu imkaanu sayr weyi waa suurtagalnimada socodka macnaa inuu xajkii tagaa waa inay suurtagal tahay oo maxaa looga jeedaa taa shardigii hore waxbuu la wadaagaa shardigan oo macnaa waa inay nabadi jirto uu xajkii ku gaarhi karo waa talabaade an yabqa min azamani cinda wujuudi zaadi waraaxilati maa yumkinu sayru fiihi ila alxaj waa inuu u harhsan yahay markuu helay saadka iyo sahayda waa inuu u harhsan yahay wakti uu ku gaarhi karo xajka haddii qofku sahayd iyo saadkiiba uu hayo laakiin waktiga xajkii ka harhsani aanu ahayn wakti uu xajka ku gaarhi karo laa yajib caleyhi alxaj xajku waajib ku noqon maayo mar haddaanu marka hore sahayda iyo saadka aanu haynin haddii la dhaha calfawr buu waajibaya haddii la dhaha xajku marka la awoodaba waajibi maayo dib baa loo dhigan karaana xataa hadduu marka hore hayi waayo waxaa kaloo shardiya iyaduna an yaqdira cala alistimsaaki cala araaxila waa inuu awoodo ama waa inuu ya mid qaban kara gaadiidka oo qofku haddaanu gaadiidka qaban karin nooca markaa la raacayo xajka lagu tegayo laysa mustaiican istiaacata mubaashira maaha mid xajkii awooda awooditaankii tooska ahaa waxaa ka maqan quwat lbadan awooddii iyo xooggii jidhkii ku awoodi lahaa laakiin waxaa dhici karta inuu leeyahay istiaaca hayru mubaashira awood xajka uu awoodo oo aan toos ahayn taasoo aan yst an yuxija canhu hayrahu inuu cid iska xajisiiyo xajka cid uu dirsado mar haddaanu isagu oo xooggiisa aanu ku tegi karin waxaana taa u daliila rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa tii la weydiiyey gabadhi maxay ku tidhi rasuulka imra'a min khafcam ina abi adrakathu fariidat llahi fi lxaji shaykha kabiira laa yastatiicu an yastawiya cala araaxila afa axuju canhu qaala xujii canhu fi riwaaya kharij saxiixayn wactamirii rawahu lbukhaari wa muslim faralkii ilaahay addoomihiisa ku lahaa oo xajkaa wuxuu soo gaadhay aabbahay oo oday gaboobaya gabowgaa keeni kara qof gaadiidka inuu qaban waayo waxaa kaloo keeni kara marad xanuun markaa ma ka xajiyaa rasuulka ilaahay o rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ka xaji waxaa kaloo iyadana shuruud lwujuubka ka mida an yajid alacmaa man yaquuduhu qofku hadduu indhalaa yahay inuu helo cid hagta cid hagta haddaanu haysan qofkii indhaha lahaa isagana xajki ku waajibi maayo shuruuddan guud ahaan culimadu waxay sheegeen inay tahy mujmacun calayha sida damiiri oo kale shuruud la isku waafaqsanya ibnu qudaamana muqniga wuxuu ku yidhaahdaa laa naclamu fi hada kuli ikhtilaafan shuruuddan wax khilaaf oo aanu ku ognahay ma jirto marka shuruudda la-aanteed xajka waajibi maayo wuxuu ku xigsiyey arkaantii xajka tiirarkii xajka oo arrimo xajka laftiisa ka mid ah la-aantoodna xajku aanu ansaxahayn wax meeshooda geli karoo buuxin karaana aanu jirin sida xoolo la qala iyo raashin la bixiye iyo soom la sooma iyo wuxu uhi waa arkaanulxaji xajka arkaantiisu khamsatun shan weeye alawalu shardiga koowaad alixraam weeye shardiga koowaad waa ixraamka wathani shardiga labaadna aniyatu niyeysi weeye wathaalithuna alwuquufu istaagitaan weeye bicarafa carafa la istaago waraabicuna adawaafu dawaafitaan weeye wareegitaan bilbeyti guriga lagu wareego kacbada waalkhaamisuna asacyu weeye waa socod bayna asafa waalmarwa labada buurood ee safa iyo marwo ladhaa dhexdooda la socdo tani waa arkaantii xajka rukunka macnihiisu hore ayaynu usoo maray marka macnaheedu waxa weeye qofkii xajiyey ilaa arrimahan uu sameeyo xajkiisii ansixi maayo arrinka koowaad wuxuu ku sheegay alixraam haddana wuxuu ku xigsiiyey anniya marka macnaheedu waxa weyaan ixraamka iyo niyadu kala duwan kelimat lixraam oo xarmasho ahi laba macne ayay yeelan kartaa macnaha koowaad oo ah niyada lafteeda an yanwiya adukhuula fi nusuk inuu niyoodo gudagalka camalkii uu socdo xajka ama cumrada taa ixraam waa la ydhaha niyada lafteeda ixraam waa la ydhaha waxaa kaloo ixraam la yidhaahdaa addukhuulu fi nusuk guri gudagalka camalkii xajka ama cumrada la gudagalo marka mualifku labadaa teebuu ujeedaa markaynu eegno inuu niyada daba dhigay waxay noqonaysaa alixraam halkan inuu uga jeedo addukhuul fi nusuk gudagalkii la gudagelaya acmaashii xajka iyo acmaashii waxa weeyaan cumrada marba ka loo socdo marka sidaa loo dhigana dee dukhuulku rukun noqon maayo gudagalku oo bilaabistii xajka la bilaabayay ama cumrada la bilaabayay dee rukun maaha marka waa lagu ictiraaday mualifka mas'aladaasi waa lagu qabsaday waxaa la yihi ixraamka mar hadduu uga jeedo gudagalka iyo bilaabistii camalka inuu rukun ka dhigo may ahayn laakiin culimadu inta badan ixraamka waxay u isticmaalaan niyatu dukhuul fi nusuk niyeysiga qofkuu niyeysanayo bilaabista camalkii xajka ama cumrada walihaada niyada gooni uma sheegaan laakiin sheekhu niyadiina gooni buu usheegay ixraamkiina gooni buu usheegay marka ixraamku markuu macnaha leeyahay ah bilaabista ama adukhuul fi nusuk bilaabista camalkii xajka ama cumrada laysa min arkaani lxaji arkaanta xaj ka mid maha niyadu shaki ma laha inay ka mid tahay acmaasha xajka oo an yanuya biqalbihi maa yuriidu ficlahu min xajin aw cumra inuu qalbiga ka go-aansado wuxuu doonayo inuu sameeyo ilaahay uu ku caabudo xaja ama cumro ah min tamatucin aw qiraanin aw ifraadin tamatuca oo ifraada oo qiraan ah noocyada loo loo loo ixraamto go-aansiga uu go-aansado qalbiga uu ka go-aansado ayaa niyadiya shakino kuma jiro niyadaasi la-aanteed xajku inaanu ansaxayn layskuma khilaafo xataa madhabka dhexdiisa ma shardi baa niyadu mise waa rukun waxaana u daliila xadiidu cumar inama alacmaalu binniyaat wa inama likuli imriin maa nawaa saddex arrimood midkood baanu qofku niyeysan karaa waa arrinka koowaad waa alifraad oo an yuxrima bilxaji waxdahu kaasoo inuu xaj qura ixraamto oo cumra aanay ka horreyn aanay la soconna cumrada ka dambaysaa xajka ifraadnimo ka saari mayso inuu xaj qura yahay ama wuxuu niyeysanayaa tamatuc oo an yuxrima bilcumra fii ashhuri اlxaj uma yuxrima bilxaj min maka bilaa xajka dhexdooda inuu cumro ixraamto sidaa uu ku cumraysto kadibna maka inuu ka ixraamto xaj safarkaa laftiisa waxaana tamatuc loogu magacaabay liannahu yatamatac bayna annusukayn bayna alxaji waalcumra wuxuu ka nasanaya waxyaabihii qofka exraaman xaaraanta ka ahaa inta udhaxaysa cumrada iyo iyo xajka ilaa markuu cumraysto ka mutamatica ay cumro soo exraamtay markuu dawaafo ee uu saciyo ee timaha uu iska jaro wuu xalaaloobaya exraamkii uu ka baxaya maalinta sideedada dilxije marka la gaadho ayuu haddana xaj exraamanaya marka xalaalowga cumrada uu ka xalaaloobay ilaa maalinta xajka uu exraamtay inta udhaxayso dhan waa maxay waa xalaal wuu ka nastay wixii qofka exraaman mamnuuca ka ahay oo dhan walihada baa la yihi tamatuc ama wuxuu niyeysanayaa qiraan alqiraan waa an yuxrima bilxaji waalcumrati macan waa inuu exraamto xaj iyo cumro wada socda atamatuc qur-aanka waa lagu sheegay laakiin macnahan istilaaxigaa macno ka ballaadhan isagoo wata ilaahay subxaana wa tacaala waa ka yidhi fi suurati lbaqara faman tamataca bilcumrati ila alxaj fama staysara min alhadi waa tamatuc halkan maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa qofku safar qura inuu ku guto xaj iyo cumro cumradu ay horeyso ama xaj iyo cumro wada socda walihada hadyi baa ku waajibaya qofka mutamatica iyo qofka qaarinka labadaba axaadiida saxiixaynka ku jirtana waxaa ku soo aroortay ana nabiya calayhi salaatu wasalaam xaja mutamatican inuu xajiyo isagoo mutamatica waxaana mid loo og yahay ah oanu shaki ku jirin rasuulku calayhi salaatu wasalaam intuu cumraystay inaanu xalaaloobin waxaana taa u daliila axaadiida kale saxiixaynka ku jirta rasuulku uhi low istaqbaltu min amri ma stadbartu lama suqtu lhadya walajacaltuhaa cumra saxaabadii rasuulku wuxuu amray xaj soo exraamatay inta aanay camalka gudagelin inay cumro u rogaan sidaana ay ku xalaaloobaan rasuulkuna wuxuu sheegay inuu sidaa yeeli lahaa oo uu xalaaloobi lahaa intuu cumraysto laakiin waxa u diiday uu yahay inuu hadyi wado oo aanu xalaaloobi karin xataa yabluga alhadyu maxilahu marka rasuulku qaarin buu ahaa xaj iyo cumro wada socda ayuu ixraamtay markii u horreysay xaj buu ixraamtay si riwaayadka muslim ku xusa riwaayadka waa in la jamciyo inuu xaj ixraamtay baa soo aroortay inuu mutamatic ahaa baa lagu sheegay axaadiida qaar axaadiida qaar waxaa ku xusan ama ay caddaynaysaa rasuulku inuu ahaa qaarin xajii cumro wada socda inuu ixraamnaa markaa see laysu waafajinaya waxaa laysku waafajinaya markii u horreysay wuxuu rasuulku ixraamtay rasuulku wuxuu ixraamtay xaj qura uma adkhala caleyhi alcumra deetana cumru ka dulgeliyey arrintaana ma ogola shaaficiyadu waa jiraan aqwaal madaba ku jirto ogol laakiin ma ogola inuu qofku cumro ixraamto xaj uu ka dulgelaya waa banaantay bay idhahdaan lakin inuu xaj ixraamto oo cumro ka dulgelaya ma banaan lakin waa ficlu nabiy alayh isalaatu wasalaam xaj buu ixraamtay kadibna cumruu ka dulgeliyay saasuu rasuulu ku noqday maxay qaarin mutamatic markay saxaabadu ku sheegayaanna qiraanka laftiisa ayaa magaca tamatuc lagu sheegaa oo qur-aankuna waa kaa ku sheegay sidaasi aynu tilmaanay waxa loo yaqaano ifraadka iyo qiraanku xagga camalka wax allaale waxay ku kala duwanyiin ma jirto qofka xaj iyo cumro wada socda exraamta iyo qofka exraamta xaj qura xagga camalka waa isku mid un oo acmaal alcumra tandariju watandawi taxta acmaal alxaj acmaashii cumradu acmaasha xajkay hoos gelaysa oo qofka qaarinka a xaj iyo cumro wada socda exraamta wuxuu samaynayaa un inta uu sameeyo qofka qaarinka ah wuxuu dheer yahay ma jirto walihada caaisha radia allahu canha maxay ahayd kaanat qaarina markii hore mutamatica ahayd caaisha laakiin way xayday mar hadday gabadhu xaydana looma ogola inay kacbada ku dawaafto idan dawaafkii ay samayn lahayd ee dabadii ay sacyi lahayd ee xalaaloobi lahayd cumrada si ay kaga xalaaloobi lahayd xaydkaa ka hor istaagay waqtigii xajkaa usoo galay iyadoo weli cumradii exraaman hadday sidaasi dhacdana oo qofku isagoo cumro qura marka hore soo exraamtay waktigii xajka la gaadhay isagoon cumradii gudan yanqalibu ilaa qaarinin mubaashara si toosuu isugu bedelayaa maxay qaarin xaj iyo cumro wada socda mid ixraama marka caaisha maxay ahayd marka hore mutamatica oo cumra mufrada ayay soo ixraamatay inay xajidana dabcan way doonaysa laakiin markii dambe maxay isu bedeshay qaarina maxay tidhi caaisha waa halkan uga socda xadiidkeen ayarjicu الnaasu bxajin wacumra waarjicu bxajin walwal bay muujisa dadku ma xaji cumray la noqonayaan ana xaj quraa la noqonaya oo qaarina ahaydoo xaj iyo cumro wada socda ayay iyaduba gudatee maxay xaj qura ugu sheegtay waxay la noqonaysa madiina ay kula noqonayso lianna camala alqaarini ka camal almufrid camalka uu samaynayo qofka qaarinka ahi xaji cumro wada socda exraamtay wuxuu la mid yahay camalka uu sameynayo qofka mufridka ah ee xaj qura soo exraamtay waayo markaa niyadu waa taa saddexdaa noocba waa loo xajin karaa ifraad buu qofku exraaman karaa qiraan iyo tamatuc culimada dambena ijmaacay masalada kusoo naqliyaan waajib ma aha inuu qofku mutamatic noqdo waxaana u daliila in saddexdaa qaabba loo xajiyi karo ilaa yowmi alqiyaama rasuulku wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam sida axmed musnadkiisa uu ku wariyey inuu soo xajiyi doono ciisa bnu maryam calayhi salaatu wasalaam ciisa bnu maryam siduu soo xajiyey rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam layuhilana bnu maryam xaajan aw muctamiran aw muhniyan baynahumaa isagoo xaj qura soo exraamtay ama isagoo soo cumraystay waa tamatucii ama isagoo labadooda xidhiidhiyey waa qiraankii wa ciisa yacmal bishariicati man ciise shareecadu ku camal falaya waa tee shariicatu moxamed calayhi salaatu wasalaam marka ilaa waqtiga ilaa yowmi alqiyaama in ifraadka iyo qiraanka iyo tamatucu saddexduba ay bannaan yihiin ayay taasi daliil u tahay ibnu cabaas daahirka qowlkiisu waa inuu waajibinayo tamatuca bihada akhada sheikhu اlalbani raximah اllahu tacaala laakiin sidaanu sheegnay jamaahiirtu ay ku tageen ayaa sida saxda ah waa la ysku khilaafay sida afdalka ah falafdal cinda shaaficiyati alifraad ida kaana yactamiru bacda alxaj bihada shart shaaficiyada agtooda saddexda nooc waxa u fadli badan inuu qofku xaj qura exraamto waxay se shardi uga dhigaan xajkaa markuu dhammeeyo inuu cumraysanayo oo hadduu xaj qura exraamto aanu xajkaa dabadii cumraysan waxay leeyihiin ifraadka waxaa ka fadli badan qiraanka iyo tamatuca sidaas waxaana ay markaa taa uxujaystaan abu bakar iyo cumar iyo ficilkooda laakiin sida saxdi waxay tahay saddexda nooc waxaa u fadli badan tamatuca lannahu huwa aladii amara bihi nabiyu saxaabatahu waa kii rasuulku uu amray asxaabta kuwii xataa xaj qura soo xraamtay faskiya buu hi cumro u bedela si aad mutamaticiin unoqotaan wa huwa aladii tamanaahu nabiyu calayh salaatu wasalaam waana kii rasuulku uu tamaniyey inuu soo xraaman lahaa low istaqbaltu min amri ma stadbartu lama suqtu lhadya walajacaltuhaa cumra cumro quri waa maxay macneedu ila waanu xajiyayahay waa tamatuc waa kuu rasuulku alayh salaatu wasalaam jeclaystay markaa kaasaa u fadli badan sidaa saxdaa lakin madhabku waxa weeye ana afdal alansaak alifraad ida kaana yactamiru bacda alxaj waaye wthaalidu shardiga saddexa alwuquufu bicarafa weeye ilahay baa yihi uma afiiduu min xayu afaada annaas kasoo rogmada halkay dadku kasoo rogmadaan oo qurayshi markii hore carafa may tegi jirin musdelifey kasoo noqon jireen xuduudda xaramka ka bixi maynabay odhan jireen ilahay baa sidaa amray markaa halka dadku ay kasoo rogmadaanna waa halkee kasoo noqon jireen waa carafa waxaa kaloo rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam alxaju carafa rukuninimada alwuquuf bicarafana layskuma khilaafsana alwuquufna loogama jeedo taagniya waxaa looga jeedaa alkaynunatu fiiha inuu qofku carafa dhex tago xuduuddeeda u dhex galo sawaaء aqacada fiiha am qaama am masha ama ha dhex fadhiisto ama ha istaago ama ha dhex lugeeyo waayo waraabicunaa dawaafu bilbeyti weeyi waa dawaafka lagu dawaafo kacbada halka waan idiin soo ururinayaae qofka xajiyaa qofku haddii cumro qura u xiraamto markuu xaramka tago dawaafka uu dawaafaya waa dawaafkii cumrada idinka garan maayo inay idinku jirto laakiin berigii hore kutubta xadiidka un aanu dhigan jirnay buluuqa iyo cumdaha iyo kutubta fiqiga aanaan daraasayn waxaan ujeedaa dulcad markii la joogay sagaal iyo siddeetankii iyo sagaashankii iyo labiyo sagaashankii iyo sanadadaas ma dhalatay waktigaas mustafa goor ma dhalatay ya afar iyo sagaashankii maa sha allah waxaan u haysan jirnay qofku marka uu tago xaramka dawaafka marka u horeysa uu dawaafayo inuu dawaafulquduum u yahay wa hada khalad faham khaldan weeye waxay ku xidhan tahay nooca dawaafku uu noqonayaa qofku wuxuu soo xiraamtay haddii qofku uu mutamatic yahay ama sidiisa waqti kaleba u iska cumraysto marka uu kacbadii tago dawaafka uu dawaafaya waa maxay wa dawaaf alcumra wa dawaafkii cumrada waana rukun ka mid a arkaanta cumrada saynu arki doono dawaaf alquduum yaa la odhanaya maya lama odhanayo dawaaf alquduum wa dawaaf alcumra waayo qofkii wuxuu soo exraamtay xaj qura waa mufrid dawaafka uu dawaafaya muxuu noqonayaa dawaaf alquduum dawaaf eesh alquduum ayuu dawaafkiisu noqonaya dawaaf ulwuruudna waa la yidhaahdaa magaco kalena waa leeyihi waxaa la mida qofka qaarinka ah xajii cumro wada socdo soo exraamtay ila mufridkuun buu la mid yaha baynu hi xagga acmaasha marka u horeysa dawaafkanuu dawaafaya waa maxay isna waa dawaaf alquduum dawaaf ulquduumka wuu inoo sheegi doonaa kitaabkuyo waa sunne dawaaf kale ayaa haddaba jiro la ydhaha dawaafu alifaada dawaaf alxajna waa la yidhaahdaa dawaafkaasi ayaa isagu rukuna waana ka halkan uu ku sheegay wa dawaafu bilbeyt dawaafu lifaadana waa dawaafka xajka ee carafa markuu ka soo noqdo dabadeed qofkii xaajka ahaa uu dawaafayo ama ha noqdo mid mufrida ama ha noqdo qaarin ama ha noqdo mutamatic dawaafkaasi ayaa arkaanta xajka ka mid a ilahay baa yihi waliyatawafuu bilbeyt alcatiiq waxaa laysku waafaqay ana almuraada biawaaf fi hadihi alaaya awaafu lifaada awaafka aayaddan lagu xuso inuu yahay awaafu lifaada ama awaaf alxaj ee carafa marka laga soo noqdo dabadeed qofka xaajka ahi uu samaynayo waayo dawaafka saddexaad waa awaafu lwadaac awaafka loo yaqaan oo qofkii xajiyey marka uu maka ka safrayo kasoo baxayo waa awaafka camalkiisa ugu dambeeya kacbada uu ku sagooteeyo kaana xukumkiisu wuu inoo iman doonaa marka dawaafiyada xajku waa saddexdaa dawaafu lquduum oo mufradki iyo qaarinku markay maka galaan waa kay dawaafayaan dawaafu lifaada waa dawaafka xajka rukunka u ah carafo marka laga soo noqdo laga raba inay dawaafaan ciddii xajiday oo dhan xajkoodu noocu doonayaba ha noqdee iyo dawaafu lwadaac oo qof kastaoo xajiyey markuu maka kasoo baxayo la rabo inuu kusoo sagootiyo kacbada umira annaas an yakuuna aakhiru caadin bilbeyt ilaa anahu khufifa can alxaa'idi waannufasaa waayo dawaafka markaa culimadu shuruud bay u sheegaan hore way noo soo martay tahaarada ka mida shuruudda waxaa ka mida in uu tartiibiyo xajaru aswadka uu ka bilaabo inay kacbadu dhinaca bidixay ka xigto markaa uu dawaafayo inuu kacbada dabadeeda ka dawaafo oonu gudaheeda gelin waxaana gudaheeda ka mida xijriga qeyb ka mida toddoba dhudhun oo bannaan oo hadda xijiru ismaaciil loo yaqaano ayaa kacbada ka mid a halka waa inaanu dhex marin waayo hadduu halkaa dhex maro kacbada dhexdeeda inuu dawaafay bay noqonaysaa saas oo kale dawaafku waa inuu dhaco masaajidka dhexdiisa oo laamiyadaa ku wareega dee masaajidka meelaha shaka mara hadduu kuwaasi uu maro u dhahdo waan dawaafay qof dawaafay noqon maayo labudda an yakuuna dawaaf fi lmasjid laakiin shardi maaha inay kacbadu u muuqato kacbadoo ka qarsoomu dawaafi karaa qofka masjidulxaraam tegayna hadda arrintaa uu dareemi karaa oo intan saxanka kacbada banaankan ku hareeraysan ku dawaafaysumaa kacbada arki karta dabaqa labaadada ku dawaafana qaarkood waa arki karaa laakiin in badanoo dabaqa labaad ku dawaafaysa iyo ka saddexaad iyo in badanoo maraysa dhinacaa shisheee masaajidka hoostiisa kacbadu u muuqan mayso marka kacbadu inay umuuqataa dawaafka shardi uma ah waxaa kaloo shuruuddiisa ka mid a cadadka inuu dhammaystiro oo toddoba jeer waa inuu dawaafo muwaalaatna waa inuu sameeyo toddobahaasi waa inay isku xigxigaan oo cudurdaar la-aan waa inaanu kala jarin laakiin cudurdaar awgii waa kala jari karaa cudurdaarka u kala jari karo waxaa ka mid a salaad faralaabadee ku qabsatayba isagoo dawaafkii ku jira wuu uga bixi karaa ama xaajat linsaan ayuu u baahdayba ama marida fi dawaaf u xanuunsaday sida qofkii inuu tusaale ahaan qaybuuba galay oo kale iyo waxyaabaha lamidka ah walkhaamisu rukunka shanaad asacyu socodkii weeye bayna safa walmarwa safa iyo marwa dhexdooda la soconaayey ee rasuulka amray iscuu fa ina allaha kataba calaykum asacyi buu rasuulka imaamu axmed iyo xaakim iyo baa wariyey waqad saxaxu alimaamu alalbaniyu fi lirwa marka arkaanta xajku ka mid yihi sacyigaas waana socodka uu soconayo qofka xajiyey ama cumraysanaya safa iyo marwo dhexdooda toddoba jeer shardi uma aha tahaaro sida dawaafka oo kale isagoon daahiran hadduu dawaafo waa ka ansaxayaa sacyigaasi satrulcawrana looma shardiyo waayo salaadna ma aha dawaafna ma aha waxaa kaloo bannaan inuu dawaafo isagoo gaadiid saaran iyo isagoo lugeynaya beyna safa walmarwa waxaa shardiya toddoba inuu ahaado inuu ka bilaabo safa marwana uu ku dhammaado toddoba jeerna uu noqdo sii socodna waa la tirinayaa kow min safa ilaa marwa min marwa ilaa safana waa la tirinayaa oo labaa la odhanaya markaa safa ayuu ka bilaabaya mar kastoo xagga marwo uu sii socdo waa tiro kala dhiban waa kow saddex shan iyo toddoba mar kastoo xagga safa u socdona waa tiro buuxda weeye waa laba afar iyo lix markaa saddex jeer buu u socdaa xagga safa afar jeerna wuxuu u socdaa xagga marwa ayuu u socdaa waxaa kaloo ay ku daraan shuruudda sacyiga an yakuuna bacda tawaaf waa inuu dawaaf dabadi dhaco sacyigu halkaa masalan xusen masaladaas waxay tahay qofkii mufridka ahaa ama qaarinka ah innagan markuu maka galo dawaafku dawaafayo waa dawaaf lquduum soo maaha dabadi wuu sacyin karaa sacyi wuu samayn karaa sacyigaasi waa maxay waa sacyigii xajka ee dawaafulifaada u ka dambaynsiin lahaa uu soo qadintay oo wuxuu khiyaar u leeyahay qofka mufridkaa ee xaj qura exraaman ama qaarinka xaji cumro wada socda exraaman hal sacyi unbaa laga rabaaye laba sacyi lagama rabae sida saxda xataa qaarinka eh waxa u bannaan laba arrimood dawaafuulquduumka markuu sameeyo oo sunno ah inuu sacyigiina raaciyo marka hadhow dawaafulifaada dabadi ma saciye waxaa kaloo u bannaan inuu dawaafuulquduum uu sameeyo sacyigana dib uu udhigto dawaafulifaada dabadi uu saciyo almuhim sacyigu waa inuu dawaaf ka dambeeyo dawaafkaasi ama dawaaf lquduum ha noqdo ama dawaaf lcumra ha noqdo ama dawaafu lifaadihi dawaafka xajka rukunka ahaa ha noqdee laabudda an yaqaca bacda dawaaf dawaaf dabadi waa inuu dhaco wa waajibaatulxaji xajka waajibaadkiisu hayru larkaani arkaanta aan ahayn halaathatu saddex weeye alawalu alixraamu xarmasha weeye min almiiqaati miiqaatka laga xarmado wathani ramyu ljimaar jamradihii waa in la tuurto halaathan ay halaatha maraatin saddex jeer yacnaa mid walba saddex jeer waa in la tuuro maalinta koobiyo tobnaad iyo maalinta labiyo tobnaad maalinta saddexiyo tobnaad mid walba saddex jeer waayo walxalqu wathaalithuna alxalqu weeye waa xalqiga waa xirashadii ama taqsiirka gaabintii marka xalqiga wuxuu ku daray mualifku siaad aragtaan waajibaadka xajka ayuu ku daray oo arkaanta kuma tirsana buu yihi sida saxdiina waxay tahay madhab ahaan fi lmadhab ana alxalqa min alarkaan sida muctamadka fi lmadhab waa inuu xalqiga ama xirashadu ay ka mid tahay arkaanta xajka marka waa daciif tirinta uu ku tiriyo xalqiga waajibaadka xajka ee aan arkaanta ahayn sida baajuuri iyo culimo fara badani ay sheegeen waayo waajibaadkan ixraamka ugu horreeya miiqaadka inu ka ixraamto hadda ixraamku isagu rukun buu ahaa laakiin kani waa maxay waa inuu ixraamkaasi ka dhaco miiqaadka macnaheedu ma aha inaanu qabla almiiqaat ixraaman miiqaadka ka hor macnaheedu waxa weeye inaanu miiqaadka ixraam la-aan ku dhaafin mar hadduu xaj ama cumro uu socdo oo xajku wuxuu leeyahay mawaaqiit zamaaniya wa mawaaqiit makaaniya xiliyo la xaj la exraaman karo iyo meelo laga exraaman karo xiliyada la exraaman karaa xajka waa bilaha la yidhaahdo ashhuru lxaj bilaha xajka waa shawaal maalinta ciid ulfitri laga bilaabo qofku xaj wuu exraaman karaa lakin dee camalkii waktigiisuu la sugaya sooma carafa iyo musdelife iyo mina iyo waktigooduu la sugaya laakiin wuu sii exraaman karaa iyo dulqacda iyo cashru layaali min dilxija iyo toban habeen oo ka mida bisha dilxija ayaa xaj la exraaman karaa toban habeen marka la leeyahay macnahedu waxa weeye habeenka tobnaad ee bisha dilxija qofku xaj hadduu exraamto xajku ka ansaxaya habeenka tobnaad ee bisha dilxija ee subaxu uu yahay subaxii ciid uladxa ee hadiga iyo udxiyada iyo qalistoodu ay ka bilaabmaysay habeenkaasuu xaj exraamtay dabeetana carafuu habeenkaa laftiisa tegey uu ka soo noqday musdelif uu soo maray sidaasuu xajkiisu ugu ansaxay walihaada bay yidhaha shaaficiyadu cashru layaali min dilxija aakhiruhaa leylat naxr cala saxiix waktiyadaa ka hor hadduu qofku ixraamto xaj xaj uma xidhmayo laakiin ixraamku wuu xidhmayaa oo odhan maayo dee xaj baan ixraamtay xajkiina waktigiisiiba lama gaadhin markaa waan waan iska xalaaloobaya wixii ixraamku iga xaaraantimay xalaal buu isaga kay noqonaya odhan maayo ee muxuu sameynaya qofku mar hadduu ixraam galaba haddii xajki uu suurtoobi waayo si uu u suurtoobi waayeba ama carafoo dhaaftay ama isagoo xajka ka hor waktigiisi ka hor ixraamtay yataxalalu min ixraamihi bicumra wuxuu kaga xalaaloobaya ixraamkiisii cumro u cumraysanayaa un dabeetana saasuu ixraami kaga xalaaloobaya waxaa xajku uu leeyahay saas oo kale waxaa loo yaqaan mawaaqiit makaaniya meelo rasuulku u asteeyey in laga ixraamto meelahaasi waxaa ka ka mida dulxulayfa waa miiqaadka reer madiine iyo ciddii soo marta juxfa waa miiqaadka reer shaam iyo masr iyo maqrib yolamla waa miiqaadka reer yamaneed iyo ciddii sii marta qarnun waa miiqaadka reer najdi najdu xijaas ka shanaadna waa daatu cirqin waa miiqaadka reer ciraaq iyo khuraasaan culimada qaarkood waxay dhahdaan cumar baa jideeyey biijtihaadihi laakiin sida saxdii waxa weeye nebiga calayh isalaatu wasalaam sheegay xadiidkuna cumar ma gaadhin cumar markaa ijtihaadkiisa ayuu miiqaadkaasi ku sameeyey ijtihaadkiisaasina wuxuu waafaqay xadiidkii nebiga calayh isalaatu wasalaam ee isagu aanu ogeyn mawaaqiiddaa qofku hadduu xaj doonayo ama cumro uu doonayo waa inuu ka exraamto exraamlaan aanu dhaafin oo rasuulku mawaaqiiddaa markuu sheego wuxuu yidhi huna lahuna waliman ataa calayhina min gayri ahlihina miman araada alxaja aw ilcumra meelahaasi waxaa ka exraamanaya dadkaa la sheegay dulxulayf ayaa ka exraamanaya reer madiina kuwa kalena cidda loo sheegay yolamlam reer yamaneed iyo cidda soo martay meelaha aan deganayn inagoo kale maxaynu sii maraynaa yaman baynu sii maraynaa dee ama baxran ama waxa weeyaan jawan diyaaradda oo kale yaman baynu la sii dul maraysaa dee marka lagu socdo mamlakada marka qofku haddii aanu meeshaa rasuulku sheegay aanu deganayn laakiin meesha uu soo marayo meel ka fog uu ka imanayo halkaa uu soo maray ee uu ku beegan yahay ayuunbaa noqonaysa miiqaadkiisa haddaanu miiqaadna ku beegnayna oo meel dhexo candho dhexa uu marayana halkee miiqaadu noqonaysa miiqaadka ugu dhow markuu la siman yahay ee uu la gudboon yahay buu exraamanaya waayo miman araada alxaja aw ilcumra buu yihi rasuulku ciddaasoo ah cidda doonta xaj ama cumro doonta meelaha ma dhaafi karaan haddii qofku miiqaadka uu ka xigo mawaaqiidda rasuulku uu sheegay xagga maka oo gudaha uu gashan yahay miiqaadkiisu waa halkee nabigaa sheegay calayh isalaatu wasalaam waman kaana duunahuna famiiqaatu min ahlihi xataa yuhila ahlu maka min maka qofka ka sokeeya mawaaqiiddaa xagga kacbada meel ka xigta degan miiqaadkiisu waa halkee waa halkaa uu degan yahay gurigiisaasuu ka exraamanaya ilaa reer maka ay ka exraamtaan maka qofka maka degani hadduu xajinayo meel u bixi maayo kale ee gurigiisa ayuunba xajka ka exraamanaya waxaa la mida qofka aafaaqiga ee meel kale ka yimi ee laakiin marka xajka loo baxaya dee maka jooga isaguna reer makuu la xukum noqonayaayo halkaasubuu ka exraamanaya iminka reer jidda jidduun bay ka exraamtaan waayo mawaaqiiddii way ka sokeeyaan wadaadada qaar baa markaa miiqaad ku sheegay cadnaan carcoor wadaad la yidhaahdo waanay ku radiyeen culimadu oo miiqaad inaanay jiddi ahayn ee mawaaqiidda ay ka sokayso ayaa markaa culimadu ay caddeeyeen oo ay sheegeen waayo markaa qofku ma dhaafi karo meelahaas isagoon exraamnayn xaj iyo cumrana doonaya hadduu dhaafana wuxuu noqonaya qof ka tegay waajib ka mida waajibaadka xajka laakiin isagoon soo gaadhin ma exraaman karaa hal yajuusu lixraam qabla almiiqaat ma exraaman karaa miiqaadka ka hor nacam miiqaadka kahor u exraaman karaa waayo miiqaadka wuxuu marayaa isagoo exraaman ta kale saxaabaday ka sugnaatay ibnu cumar wagayruhu anahum axramu min beyt lmaqdis inay kasoo exraamteen beyt lmaqdis mawaaqiiddiiba arlo uma soo laha oo uma soo dhawaba laakiin sida afdalkii waxa weeye qofku inuu ka exraamto miiqaadka laftiisa kama facala nabiyu caleyh isalaatu wasalaam oo rasuulku miiqaadka ka hor muu exraaman oo wuxuu exraamtay miiqaadkii reer madiina oo dilxulayfaa markuu gaadhay markaa sida afdalka waa sidaa wa ramyu ljimaari halaathan aljimaar waa meelaha dhagaxa lagu tuuro halaatha maraatin waa inuu tuuro wuxuu uga jeedaa hayra jamrati alcaqaba oo aljamaraat waa saddex meelood saddexdaasi meelood maka iyo mini halkay iska galaan bay ku yaaliin ta xagga maka u xigta waxaa la yidhahdaa jamrat alcaqaba alkubraana waa la yidhahdaa buur bay ku hoos ooli jirta sheekhiis wax buura miyaad soo aragta buur iyo waxaasi ma jira waa la xagaafay dhulka beriishya laga dhisay ta ku xigtee xagga mina marka loo socdo ku xigtaana waa alwusta waa ta dhexe dhinaca la doonaya baa laga yimaadee ta dhexe alwusta baa la yidhahdaa ta xagga mina u xigtana asuqra baa la yidhahdaa maalinta tobnaad ee bisha dilxija yowmu ciid iladxaa waxaa qofka xaajka ahi uu tuurtaa oo qura jamrat lcaqaba ila xagga minuu ka soo socdaaye ta yar iyo ta dhexba u dhaafaya jamrat lcaqaba oo qura ayuu toddoba dhagax ku tuuraya khalaas labada kale taaban maayo xagga waktigana way ka duwan tahay maalmaha kaleo barqaa la tuuraya dee gelinkaa hore ayaa tuurashadu ay bilaabmaysa laakiin saddexdan halkan uu ku sheegayaa maalinta ciiddu kuma jirto waayo maalintaa jamratulcaqaba oo qura ayaa la tuurtaa waa saddexda maalmood ee dambe maalinta koob iyo tobnaad iyo maalinta labiyo tobnaad iyo maalinta saddexiyo tobnaad qofka aan degdegin maalinta saddexiyo tobnaad ila waxaa u bannaan qofku maalinta labiyo tobnaad markuu tuurto intaanu gabalku dhicin inuu ka baxo mina soo iskaga guuro oo habeenka saddex tobnaad inuu mino uhoydaa waajib maaha ilahay baana qur-aan ku sheegay faman tacajala fi yowmeyni falaa ima caleyh liman ittaqa faman tacajala fi yowmeyni falaa ima aleyh waman taahara falaa ima caleyh liman ittaqa nacam markaa saddexdan wuxuu jeedaa saddexdaa maalmoodee dambe oo jamrat lcaqaba iyo jamrat asuqra alwusta alkubraa saddexdaba uu tuuranaya maalinta koob iyo tobnaad maalinta labiyo tobnaadna saddexdaba uu tuuranaya maalinta saddexiyo tobnaadna saddexdaba uu tuuranaya waxaana tuurashadu bilaabmaysaa bacda duhr salaada duhur dabadeed xalqigana waynu sheegnay inay shaaficiyadu ku daraan arkaanta laakiin sida saxda ahi daliil madhab ahaan sida saxda waa inuu rukun yahay daliil ahaanna sidaa saxda waa inuu waajibaadka xajka ka mid yahay ee arkaanta xajka aanu ka mid ahayn wa sunan lxaji bui xajka sunayaashiidu sabcun toddoba weeye alifraad weeye xaj qura in la exraamto yacanaa saasaa u fadli badan horeynu masalada u sheegay wa huwa ifraadku taqdiimu lxaji xaj horraysiintii way cala lcumrati cumro laga horraysiiyo oo qofku intuu xaj exraamto markuu xajiyo dabadeed xajka uu dhammaysto uu cumraysto haddii aanu cumraysan ifraad waa yahay laakiin ma aha ka ugu fadli badan cinda shaaficiya cumra haddaanay ka dambayn tamatuca iyo qiraankaa ka fadli badan bay leeyihin lihaada qeydku raacinaya baleeg taqdiimu lxaji cala alcumra xajka iyo cumradii labadaba uu sameey lakin teebaa horeysa xajka ayaa horeeya wathani sunaha labaadna atalbiyatu weeye waa in waa inuu labeygsado qofku talbiyada u qaado labeyk allahuma labeyk wathaalithuna awaafu lquduumi weeye waraabicuna almabitu hoyaati weyaan bimusdalifa musdalifa loo hoydo walkhaamisuna rakcata awaafi awaafka dabadi laba ragcadoo la tukado weeye wasaadisuna almabitu hoyaati weyaan biminan mina loo hoydo goorma loo hoydo laba jeerba mino waa loo hoydaa laakiin labada jeer way kale xukum duwayin waxaa loo hoydaa habeenka sagaalaad maalinta saddeaad marka laga baxo maka ama meel kaleba ay xujaajtu ka yimaadaan habeenka sagaalaad waxay u hoydaan mina kaasi waa hoyaati waxaa kaloo hoyaatina marka laga soo noqdo xagga iyo carafa habeenka tobnaad musdalifo loo soo hoydo habeenka koob iyo tobnaad iyo habeenka labiyo tobnaad iyo habeenka saddexiyo tobnaad ciddii aan degdegin waxaa loo hoydaa mina marka intaba uu isku qaaday mualifku hoyaatinkaa hore ee habeenka sagaalaada iyo hoyaatinka dambe habeenka koob iyo tobnaad iyo labiyo tobnaad saddexiyo tobnaada intaba sunna ayuu ka dhigay walmabitu biminan buul waana lagaga daba tegi doonaa arrintaas waaye wasaabicuna awaafu lwadaac weeye waa awaafka sagootiga halkan wuxuu ku sheegay sunayaashii xajka wuxuu u horeysiiyey ifraadka oo inagii nidhi saddexda nooc ee loo xajiyo shaaficiyadu waxay fadilaan ifraadka oo ah inuu a xajiyo xaj qura oo cumra aanay ka horeyn aanay la socono dabeetana xajkaa dabadiina uu cumraysto masaladaa horeynu usoo maray arrinka labaadee sunnaha uu ku sheegay waa talbiyada inuu talbiyadaysto qofka xajiyey oo rag weliba kor bay u qaadayaan oo jibriil baa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam uu yimi wuxuu ku uhi muru asxaabaka falyarfacuu aswaatahum bitalbiya asxaabtaada amar talbiyada kor ha ugu dhawaaqaan waana ragga cidda ku dhawaaqaysaa dumarkugu iyagunbaa ismaqashiinaya saxaabaduna way ku xabeebteen talbiyada saa muslim saxiixiisa ku wariyey oo soddon mayl markii ay ka soo socdeen magaalada madiina ayay buxat aswaatuhum ayaa dhawaaqoodii wuxuu yeeshay xabeeb siay talbiyada aada ugu dhawaaqayeen kor ugu qaadayeen talbiyaduna sharax bay u baahan tahay caawa ma sharaxi karno fiqi ahaan baynu kitaabka udhigaynaa laakiin atalbiyadu taxtaaj ilaa sharx walxamdu lilah qad sharaxna lilxujaaj akthar min mara macaani daqiiqa wacadiima jiddan iimaaniya tawxiidiya ayaa talbiyada ka buuxda oo ay tahay qofka muslimkaahi inuu ufiirsado wakadalika tashahudka atixiyaadka laftiisa in la iska akriya un maaha oo in la ta'amulo macnihiisa loo fiirsado wathaalithuna awaafu lquduumi weeye waayo awaafu lquduum baa yimi horeynu u sheegnay awaafu lquduum xamse awaafu lquduumku waa kee kor u qaad kor u qaad awaafu lquduumku waa kee xajku horta imise dawaaf buu leeyahy haye awaafu lquduum awaafu lifaada iyo awaaf lwadaac waayo cumraduna imise dawaaf bay leedahay madkaams awaaf lcumra bas waayo awaaf lquduum haddaba waa kee waa dawaafka goorma uu dawaafayo qofkii xaajka ah qaariya mutamatic yahay qaarin ama mufrid nacam waa dawaafka uu dawaafayo qofka xaj qura soo xraamtay ama xajii cumro wada socda marka maka uu gaadho ee u horeysa ayaa la dhaha dawaafu alquduum waa sunne oo rasuulka calayh isalaatu wasalaam sameeyey daafa xiina qadima maka markuu maka soo galay qaarin baan aha rasuulku markiiba wuu dawaafay wixii horreeyu ku bilaabay waasaa caaisha radi allahu canha ay sheegtay ficilkaa rasuulkuna sunanimadiisa ayuumu daliilu yihi waxaa kaloo sunayaasha uu ku daray almabitu bimusdalifa marka carafo laga soo noqdo habeenka tobnaad in musdalifa loo soo hoydo waana daciif qowlkaasi waa weji daciifa fi lmadhab sida saxdiina waxa weeyaan fi lmadhab almabitu bimusdalifa inuu ka mid yahay waajibaadka xajka o aanu ka mid ahayn arkaanta sunayaashana aanu ka mid ahayn alkhaiib shirbini wuxu uhi calaa wajhin daciif walmansuusu fi lum wujuubuh waxa imaamu shaafici uu ku nasgareeyey kitaabkiisa alum almabitu bimusdalifa inuu yahay waajib marka in sunayaasha lagu dara waa daciif weeye araafici ayaa sunayaasha ku daray lakin annawowi ziyaadaat rawda iyo sharxu lmuhadab labadaba wuxuu ku sheegay inuu ka mid yahay waajibaadka xajka walihada ba ibn lqasim iyo iyo culimo fara badani oo kitaabkan sharaxday qowlka mualifka ay daciifiyeen markuu almabit musdalifa uu ku daray sunayaasha xajka wa rakcata atawaaf tawaafka dabadii labada ragcadood ee la tukada iyaguna sunayaasha ayay ka mid yihiin ilahi baa yihi watakiduu min maqaami ibraahima musallaa nabiguna calayh isalaatu wasalaam dawaafka dabadii wuu tukaday waxaa kaluu ku daray sunayaasha almabitu biminan mina in loo hoydo hoyaatinka hore habeenka sagaalaad loo hoyanayaa shakila-aan waa sunna isagu waayo ficilka nabiga calayh isalaatu wasalaam ayuunba ku sugnaaday wax amarana rasuulku calayh isalaatu wasalaam kumuu bixin hoyaatinka dambe ee loo hoyanayo layaali ayaami tashriiq maalmaha ayaamu tashriiqa la yidhaah habeenadooda habeenka koob iyo tobnaad iyo labaiyo tobnaad gaar ahaan ma aha mid ka mida sunayaasha xat daliil ahaan iyo madhab ahaanba oo waa daciif in almabitu biminan layaali ayaami tashriiq lagu tiriyo oo lagu daro sunayaasha xajka bal waa mid ka mida waajibaadka xajka daliilkuna saasuu tusinaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam cabaas ibnu cabdilmualib ayuu u ruqseeyey inuu habeenadaasi u hoydo maka si uu ugu diyaariyo xujaajta biyaha zamzamka waxaanay taa culimmadu u daliishadeen hoyaatinka mino loo hoydaa inuu yahay waajib waayo lama yidhaahdeen haddii kale cabaas baa loo ruqseeyey shay aan marka horeba aan waajib ahayn ka tegistiisa markaa rukso laguma tilmaami karo walihada alimaamu الnawowi wuxuu tasxiixiyey fi ziyaadaati rawda alwujuub ibn اlqasim iyo baajuuriyana oo ragga sharaxaya xawaashida kitaabkan kulliina waxay tilmaameen tirinta mualifku almabit biminan uu ku tiriyey sunayaasha inuu yahay qowl daciifa madhab ahaan daciif u ah oon la odhan karin waa madhabkii shaafici wa awaafu lwadaac awaafu lwadaaca laftiisa wuxuu ku tiriyey sunayaasha ayuu ku tiriyey waana qowl marjuuxa madhabka dhexdiisa in awaafu lwadaac lagu tiriyo sunayaasha waladhar anahu waajib suu yihi alkhaiib shirbini fi liqnaac sida raajixa ahi waa inuu yahay waajib awaafu lwadaac oo ibnu cabaas wuxuu yihi rasuulku wuxu uhi laa yanfirana axadu xataa yakuna aakhiru cahdihi bilbeyt rawahu muslim qofna yaanu bixin dadkii soo xajiyo makaanu ka bixin ilaa meeshiisa ugu dambaysa ay noqoto kacbada oo dawaaf uu ku sagootiyayo umira annaasu an yakuna aakhiru caadin bilbeyt xadiidka kale bukhaari ay wariyeen xadiid ibni cumar ilaa anahu khufifa can ilxayd wanufasaa laakiin waxaa laga dhaafay gabadhii awaafu lifaada awaafkii xajka gudatay iyadoo weli awaafulwadaaca aan samayn xayday awaafulwadaaca waa laga dhaafay ha iska socotaa la yidhi marka adiladaas waxay tusinaysaa in awaafulwadaaca uu ka mid yahay waajibaadka xajka idan almabitu bimusdalifa iyo almabitu biminan layaali ayaami tashriiq iyo awaafulwadaac saddexdaaba waxaynu u raraynaa xagga waajibaadka xajka oo in lagu daro sunayaasha xajka daliil ahaan iyo madhab ahaan labadaba daciif bay u tahay wayatajaradu cinda alixraami buu ihi wayalbasu izaaran wa ridaa'an abyadayn wayatajaradu haddii aynu nasbino idha wayatajarada wayalbasa waxay noqonaysaa halka hore inay ku cadfan tahay oo sunnayaasha kuwanina ay ka mid yihiin wuxuu macnuu noqonaya wayusanu waxaa la sunneeyaa an yatajarada inuu dharka ka dhex baxo cinda alixraami markuu ixraamanayo markuu ixraamanayaba uu iska bixiyo dharkii makhiidka ahaa ee xubnaha qaabkooda loo fasilay wayalbaso oo uu xidho izaaran gunti iyo waridaa'an dulkahuwad abyadayni cadcad haddii aynu rafcino idho wayatajaradu cinda alixraami wayalbasu izaaran waridaa'an abyadaynina macnuu saa wuu ka duwanayaa ka duwanaanayaayo wuxuu noqonayaa hadal cusub xukumka laftiisina wuu isbedelayaayo wuxuu noqonayaa khabar looga jeedo amar oo liyatajarad cinda alixraami markuu ixraamanayo dharka ha iska bixiyo dharkii aan loo ogolayn qofka muxrimka ah wayalbasu ee waliyalbas ha xidho izaaran waridaan abyadayni waxa weeyaan gunti iyo wax uu dusha ka huwado oo caddaan ah marka labada teebaa saxa almuctamed waxa weeye fi lmadhab atajarudu cinda alixraam inuu yahay waajib khilaaf baa horta ku jira bacda alixraam iyada la yskuma haysto markuu ixraamto dabadeed inaanu sii xidhnaanahay inuu iska bixinayo dharkii aan loo ogolayn oo insha allah inoo soo socdo sheegistiisa inoo socoto laakiin waxaa laga hadlaya markuu ixraamanayo lafteeda ee uu niyeysanaya camalkii uu gudagelayo ma raacinaya iska bixinuu iska bixinayo dharkii aan loo ogolayn waa raacinaya laakiin ma waajibba mise waa sunne almuctamadu fi lmadhab waa inay arrintaasi tahay waajib waana marka la rafciyo ficilkana wayatajaradu cinda alixraami saasuu macnuu noqonaya sababta markaa loo waajibiyey maxay tahay sababta loo waajibiyey waxay tahay markaa uu ixraamanaya haddaanu iska bixin oo uu ixraamto isagoo xidhan dharkii aan loo ogolayn dee waxay noqonaysaa isagoo ixraaman inuu xidhan yahay dharkii aan loo ogolayn qowla kalena wuxuu leeyahay maye waa sunne markuu ixraamanayo lafteeda inuu iska siibo dharkaan loo ogolayn oo ixraamka dabaduun bay waajib ku noqonaysaa inuu iska bixiya izaar iyo ridaa buu xidhanayaa macnaheedu waxa weeye ninku wuxuu xidhanayaa dharka aan qaabka xubnuhu u yaaliin ama u abuuran yihiin ee u samaysan yihiin aan loo fasilin ee aan loo samayn oo surwaal xidhan maayo oo khamiis xidhan maayo o shaadh xidhan maayo waxyaabahaasi xidhan maayo laakiin hadduu khamiis guntado ka war ama koodh ama shaadh uu guntado izaarun buu xisaabsan yahay oo lama odhanaya dee ninkaasi waa nin surwaal xidhan miyaa la odhanaya ninka surwaal guntaday ama shaar guntaday ama khamiis guntaday khamiis buu xidhaya dee cidna odhan mayso maxaa la odhanaya khamiis buu guntan yahay baa la odhanaya ama surwaal buu guntan yahay waxaase iyadu ka duwan markaa marka la leeyahay dharka ayaanu xidhanin yacnaa qaabkii muctaadka loo xidhan jiray aanu u xidhan weeye laakiin hadduu guntado tusaale ahaan ma noqonayo mid ku dhacay xidhashada dharkii laga xaaraantimeeyey laakiin ka waran shaadhkii ama koodhkii hadduu dusha iska saaro gacmaha aanu gelin miyaa la odhanayaa shaadh buu xidhay nacam shaadh buu xidhay baa la odhanaya walaa yajuusu lahu hada taasina uma banaana bal iska daaye go-a uu dusha ka huwanayo ayaanay u bannaanayn inuu isku gungunto oo qaabkii shaadhka oo kale uu ekaysiiyo inay caddaadaanna waxaa loo daliishanaya labadaa maro waajib maaha waa sunna inay caddaadaane qowlka uu yihi rasuulku ilbisuu min hiyaabikum albayaad fa inaha khayru hiyaabikum wakafiruu fiiha mowtaakum xadiidka abu dawud iyo tirmidi iyo weliye dharkiina caddaanka ka xidha kuwiina dhintana kafan uga dhiga waa dharkiina dharka u wanaagsan dharka cadcadi halkaa ayaynu insha allahu tacala caawa ku joojin doonaa wallahu aclam wsalluu calaa nabiyina mxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira waayo su-aashan wuxuu yihi miyay bannaan tahay inaan hal mar naftayda iyo cid kale ka wada xajiyo maya haddii waxa weeyaan aada adigu xajka waajibka hore u gudatay waad ka xajin kartaa cid kale haddaanad xajkii waajibka hore u gudanna mar walba xajkaasi wuxuu noqonayaa xajkaagii adiga kugu waajibay hal marna labada laysma wada raacin karo ama nafta aad ka xaji ama cid kale aad ka xaji gabadhu miyay timaha jaraysaa way gaabinaysaa gabadhu laakiin ma xeerayso way gabadha ma la meherin karaa buu ihi iyadoo weligeedu debadda joogo oo telefoon uu ku meherinayo ama uu ku bixinayo laa telefoon looma ictimaadi karo arrinta guurka alfuruuj yuxtaatu laha aada baa loo ilaaliyaa amru lfuruuj laguma xalaalaysan karo waxaan la hubin telefoonkana lama odhan karo waa la hubaa qof kalea ka soo hadli kara qofka codkiisii buu isu ekeysiin karaa walihaada lajna daa'ima markii su-aashaa la weydiiyey aftow biana nikaaxa laa yancaqidu can ariiqi alhaatif aw iljawaal waxay fatwoodeen aimadaasi guurku inaanu ku guntamahayn hadal telefoon laga maqlay waayo sidee ayay ku dhacaysaa wuhi inu ixraamku ka horeeyo niyada iyadoo acmaasha oo dhan niyadu uga horeysa yaa yidhi uu ka horeynayaaba tartiibtanaad ka fahamtay inuu ixraamku horeynayo niyadaa horeynaysa